magaceedu waa jamaal jeylaan nuur cadow beeshaa ka dhashtay waa beesha murursade khaasadaan habar ceene waxaan ku dhashtay magaalada muqdisho xilli ajaayib kasoo biiro waa labada kun iyo sideedan meelahaas hadda ilaa hadda waa ku jiraa ilaahi subxaanahu watacaala waxaa weye intaas ilaa hadda waxaan ku jiri ribaad badanaa soo maray difaaca muqdisho waa gartay jasaakallaahu khayr akuuna dabcan walaalka waxaad kusii socotaa howlgal istishaadi ah oo lagu boqongoonayo cadowga allah kahor inta cadowgaas aysan ficiladaada gaarin maxaad fariina aada u haysaa tan koowaad wallaahi waddankeena wax walba waa keenteen gaal walba nuuc walba waa keenteen madooni caddaan meel walbaa geysiin waa aan tagi doonaa insha allah murtidiinta waxaa leh war ka tooba keena haddaa ka tooba keeni weysiin insha allah waan soo soconnaa waddadan ayaan kusoo jirnaa wax nii tari mayso gaalada xum oo taageer xumaa keelaysiin waxna nii tari mayso insha allah waddada ayaan kusoo jirnaa toobakeen ayaan igu baaqin ragga igu horreyay toobakeen ayaan ii baaqin waa aad diideen wallaahi wax aad ka faa'iidaysiin ma leh meel walba aad taagintiinna waa naqaan xarumiinna waa naqaana waxaa weeye insha allah toobakeen ayaan igu baaqayaa madaxdiinna murtidiintiinna waa waxay dhaheen waxayna dhaheen waa rag ku dhashtay magaalada muqdisho sax waan ku dhalanay waana aqoonaa u leenanay xarumihiin iyo guryihiina iyo xafiisihiina iyo guryaha ku hoyatiina bakti aa ku sibaysiin maanta maxay taagan tahay ka toobakeen beriyo ma imaan doonta ka toobakeen ma imaanayso beri haddii laisku imaado taasi waxaa waaye insha allah maalintaa ni imaano wax kale luqluuqa martayna ma derbiyaha ka boodboodayna ma ciidamo danab isku sheegtayna bankarat isku sheegtayna ma qurun isku sheegtayna maalintaa imaan gacanta isla galno waxaa waye nin walba wuxuu helo uu leeyahay insha allah anigu waxaa rajaynayaa inuu ilahi subxana taala isugo ilahi subxana taala gaalaas igu sugo insha allah waxaan leeyahay markaan niimaad ilahi subxana taala ka baryaa inuu ilahi sugo dadka muslimiinta waxaan leeyahay yaad iisoo duceeyaan insha allah ilahay gaalaas igu sugo murtidiintaas muslimiinta dhibaataynayso gabdhaha muslimiinta korsanayso dadka muslimiinta waxaa waaye xabsiyaha ku gurayso ilahi subxana taala dadka muslimiinta xabsiyaha ku waxnaa ugu dardaarmaya iyagina insha allah waxaa leeyahay sabra oo dulqaada insha allah saas ayaan ugu dardaarmaya akhii fillah waxaa waaye taasi waxaan leeyahay dadka muslimiinta maanta ma ay taagno maxaa jihaadka waxaa loogu fadhiyaa waa aragteen waana maqasheen nebi maxamed sala allahu alay wasalam aflaadaha loo geedsanayo ikhwaani fillah waxaa leeyahay ninka ka fadhiyo sheeganaya laa ilaaha illa allah nin muslina ahay gaalada waxaa waaye ma rabi bi aan fadhiisanaya wax kuu tiri mayso maanta nebi maxamed sal alla ku salinaysay ninka aflagaadeeyey waa aa maqli jirtay dhigaadma maqli dirbi ayaa ka fadhisaa waxaan leeyahay war ilaahay kugu subxaana watacaala ka baqa wallaahi maanta jihaadka waana durtiin wax walba waan la soconaa ilahi subxana taala ka bakdiin wali ilahi subxana taala maa ka bakaynin ilahi muu ku daalacanin wilaaya islaami ayaa joogta derbi ayaa iska fadhisaa jihaadka maantana waxaa waaye wallahi rag neefaa waana maqasheen rag aan jecla wallahi camalka jihaadka aan ku jiro maktab shaanid rag aan jecla neefa eh ilahi subxana tacaala waxaa weeye naftooda ka gateen iyagoo neefa ayaa soo galeen ilahi subxana taala iyagoo neefa ayaa wallahi ilahi subxana taala naftooda ka gateen meena jaan bixin waxaa laya insha allah waa isnaqaanaa waan waxaa waye jihaadka waan isla joogi jirnay waxaa waye rag badan aan ka saayo ilahi subxana taala ilahi subxana taala khayr ayaa nagu tumaya inay ilahi subxana taala u tawakentiin waxa waye jihaadkii maanta aadiin ayaa nagu baaqayaa taas inay qaadintiin aan jeclahay insha allah waxaa la walaale walaalna nala jecel yahay ilaa dartii mijaanida nii jecel yihiin war waxaa leh saaxad jihaadka maanta ala wadaagdo ay isku sabraan waxaa weeye sabarkan ilahi subxana tacaala wuxuu leeyahy isbiru wasaabiru insha allah waxaa weeye sabra waa adkaysta gaaladan waddanka may u dhalanin waxa weeye waxaa ujeediin maanta walba isku har waa codeen inay wax diinta ilahi subxana taala dumiyaan fisqi fasaad ay keenaan waxaan ilaahay sabra shaarra ka jiba waxaa leeyahay wallahi saaxadul jihaad markaad joogtiin waxa weye ilahi subxana taala bariisana badiya ilahi subxana taala waxaa mar walbane cabsi ilahi subxana taala waxaan u dardaarmaya insha allah waxa weeye rag isjecel ayaan ahaynay rag saaxadul maanta ku baacdoomay waxa weye jihaad inaan wadno ayaan ku baacdoomnay insha allah waxaan rajeynayaa inaan insha allah gaashay min fidnayo insha allah anna waxaa la iisoo duceeye in badan iisoo duceeye aan ilahi walaalaha mujaahidiinta saas ayaan u dardaarmaya khaasatan ragga ugu dardaarma waxaa ka mid ah katiiba maxamed muslim waxaa leeyahay katiibada insha allah maanta dadka la fiirsanaya ayaa kamid tihiin dadka maanta waxaa kamid tihiin oo maanta gaalada maanta ku farxaysa muslimiinta hal adaadishay nagu farxaayo dadka magaalada muqdisho ku nool mar walbaan qalbiga nagu dijistaan markaa ka horlecisin nin dhibaayo waxaa rag aan jeclaa khayr badan ayaa ku jiro insha allah waxaa leeyahay ku sabra insha allah waddadaasna ku sabartama wallah fidna ayaa ka jirta magaalada muqdisho fidnadaas ilahi subxana taala migeliyo walaalahaasna saas ayaan ugu dardaarmaya waxaa leeyahay insha allah carabkiina insha allah jismiina ilaah ha xifdiyo insha allah waxaan rajeyna gacantiin gacan barkaysan ilaah ka dhigo insha allah waxaa leeyahay muslimiintana ka farxiya insha allah waxaa weeye naftiina bixisiin wallaahi wallahi gaalo badan ayaa ilaah subxana watacaala ku halaagoya maanta gaal ku dhiiralaya maqaqos inuu wareego waxaa weeye ayinka ayaa u diidan maanta inuu ku raaxaysto ayinka ayaa u diidan waxaan ilaahay ku sabra ku dulqaada insha allah wadadaas insha allah ragdu waxa waa shahaado ku hele ilaahna wada dhigo insha allah waxa weeyaan kuda sabarno insha allah shahaado ikhlaasna ilaahay subxaana watacaala waxa wadadaas aan kuda helno amiirkii abu cubeyd waxaa leeyahay ilaahay subxana taala ha ku xifidiyo ilaahay subxana taala maanta waxa waa ilaahay subxana nintiisa u gargaartay way ay muuqataa waxa weeye waxa u reebata male ninkii caashalay nebi maxamed sala allahu calay salam caayi waxa waa maanta gacanta waxa waa inta karaamka waa awooday waxa waa insha allah ilaahay subxana taala ku garsiiyey waa wala tagtay ma aan dhaafin insha allah waxaan kaa rajinaya nin noocaas oo kale doo soo buxa intaan noo shahay waxaan kaa rajiya waddadaas ayaan kaa rajinaynaa insha allah waddadaas ayaan kugu dardaarmayaa ilaah subxana wataala diintiisna ay u gargaarto walaalahan mujaahidiintani ee kugu adeecan ayaa rajina annagu waan kugu adeecnay waa markaad waa qaadani insha allah waddadaana waa haynaa insha allah waddada waa wada haynaa insha allah ragga naga shiida ayaan ku daysanaynaa insha allah amiirada naga horreysa oo ku shiiday ilaah subxana wataala raggaas oo kale ku daysada amuurada saas ayaan guud ugu dardaarmaya amiir cubeyd waxaan leeyahay ilaah ha ku sugo insha allah diintan waxaa waaye dad ku gargaari laha kaa dhigo waxaan ku leeyahay insha allah hooyo munaafiqiinta markay ku keeni doonaan qaadan hooyo wallaahi maanta waxa waaye waa i dhashay waa isoo barbaarisay waxa waaye in badan waxa waaye diinta waa ugu barbaari jirtay insha allah maantana waxaan jeclaystay diinta ilahi subxana taala u gargaaro waxaan dadka muslimiinta la dumin aan waxa waaye u gargaaro ayaan jeclaystay hooyo macaan insha allah hooyo waa artay gaalada dhibaatay ku heys hooyo munaafiqiinta markay ku keenaan qaadan hooyo waan ku jeclaa hooyo insha allah waxa waaye shahaadin markaa maqasho hooyo inay isu duceysa ayaan rajiina hooyo macaan insha allah saas ayaan kugu dardaarmaya dadka kharaabad dhammaan aan ka dhistay beesha aan ka dhistay dhammaan waxaan lehay ilaah subxana diinta dad ku gargaar noqda insha allah iisoo duceeya hooy wallaahi saa iga haabe ugu sabartay insha allah hooy saas ayaan kaa rajinaya hooy macaan hooy waxaan kuleeyahay hooy waa ku jeclaa hooy macaan waxaan kuleeyahay insha allah sabarkana badi oo haaba insha allah iisoo duceeya hooy macaan saas ayaan kugu dardaarmaya culamada jihaadka waxaan leeyahay insha allah ilaahay subxana ajri xasana ilaah naga siiyo maanta insha allah shaqadiina wata waxa waa camalkiina ilaah subxana taala ha ilaah na xifdiyo insha allah camalkiina camal waasic ilaah naga dhigo noo soo duceeyey insha allah culamada saas ayaan ugu dardaarmaya waxaan kaloo ugu dardaarmaya jihaadka maanta waa aragtan dadka muslimiinta gaarsiiya saas ayaan ugu dardaarmaya insha allah wallahi maktab shahaadiin markaa kusoo biiraya ilaa hadda insha allah waxaa laga joogaa muddo laba sana waxaa leeyahay rag badan aan jecla khayr aan ku tumaya insha allah waa iga dambeeyaan rag badan aan jeclaan waa iga horeeyaan ilahi subxana jannaha nagu kulmiyo ragga iga dambeeya khayrka aan ku tumayaan waxaa leeyahay insha allah walaalahaas waxaa leeyahay sabra insha allah tookadina way soo imaan doontaa markay nii imaadane insha allah noqda dadka waxaa weeye oo ilahi subxana diinta u gargaaro waxaa weeye seefta qaato meesha aad la aado sabro amiirkiis adeeco ilahi subxana ha naga dhigo wallah waa nii jecla ilaah dartiisa nii jeclan insha allah waxaa weeye wallah raggaas aan khayrku tumay saas ayaan u dardaarmaya sabra oo adkeysta amurna hala adeeco insha allah islaamka meeshuu kaa dirin waxa waa diyaar u noqday ragga walaalahey mujaahiniinta waxaan u dardaarmaya jihaadaadka insha allah iyagana waxaa leeyahay sabra oo dulqaata insha allah cadowga ilahi subxana taala wuu soo duula waa aragteen maanta insha allah waxaa leeyahay wallaahi maanta waxa maanta aa kula sabartamaysiin ayaa lagu gaaraya cishi sharafe wallahi duloonimo lagu noolaado waxaa ka khayr badan in sharaf iyo cisi lagu dhinto wallaahi maanta gaalada waxay jeceshaen inay dulaysato waxay aragteen gumaysiyihii hore iyo talyaanihi iyo waxay ahaayeen inay muslimiinta gumaysi jireen kuwaan waa noocaas oo kale waxaa leeyahay mujaahidiinta sabra waa dulqaad insha allah amiirkiina hala cadee العسر واليسر إن شاء الله قال مشى كنت هر هوين ور إن شاء الله وحوى وبديع اختياراتك بنبضة شادينتا وحوى البابود لا سبحانه وتعالى وحال فصل يعني الله يمجانينتا إن شاء الله صبرة ودرخات إن شاء الله